bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan shirkan jaraad u qabanay xildhibaanada sida qaaska u matela ikraan tahliil waxaa matela soomaaliya o dhan iyo xildhibaanada somaliyadhan way matelaan lakin sida qaaska xildhibaanada u matelaan nahay waxaan shirkan jaraad u qabanay qadiyadda ee soo cusboonaatay ama sida xun loo dhigaayo ee fahad ayamaha uu sheegsheegayo jaasiin faray waxaan leenahay ikraan raadkeedii waa muuqdaa waana u jeednaa cid la maraharaaminka habaabin karana ma nihin annaga ummadda soomaaliyeedna way wada arkaysaa iyo qof kastoo maanta wax garanaya ikraan waxay raadkeeda taagan yahay yaasiin ferey iyo ninka la yidhaahda ninka la yidhahda maxaa tahay fahad yaasiin ayaga labadooda kala hadlaya inuu raadkeeda cad yahay waxaa kuu sheegaya nin wuxuu yidhi ninkii gobolka banaadir u qaabilsanaay ama gacanyaraha u ahay wuxuu yidhi shabaabaa dilay kana maalinta ku xigto hadle wuxuu yidhi waxaa dilay raggii aniga meeshaan dadku ku laan jiray iga soo saaray waxaan leenahay waxaasi sax ma aha gabadhaas tuhon maahane way ku eedaysan yihiin warkooda waa cad yahay waa ku eedaysan yihin go-aan maxkamada baa la sugahayaa waxaan marka u sheegaynaa madaxweynaha iyo qof kasta oo maanta arrintaas qadiyaddaas qabsayso oo madaxweyne ugu horreeya in arrinkaas dib loo furo maxkamadda ikraanna dib loo loo furo lana raadiyo cid kasta oo la kula meel kastoo joogta arrintaas ku yeelata soomaalida waxay tiraa doofaarka dhoobadu galaa geeduhuna isaga sarribaa hadda wuxuu bilaa inuu geedaha isaga sarriba dembigii cuslaa isaga lagu eedaynaayo cid kaa yeelaysa ka yeelaysana ma laha kumana qancayno kumana qanci doono ikraan arrinteeda way caddahay way muuqataa tarmaarada iyo maxaa yeele shakiyada iyo kala hadalka ayaa iyada dhexdeeda hayadii dhexdeedaad ujeedaan raggii ayaga daba istaagay kiiskan oo ilaa maxkamad geeyey ee rabay in cid alle ciddii yeelata in lagu qaado ee maalintaas ay kiiskaas taagnaa isagana uu ahaa hay-adda nabadsugudda ninka ugu sarreeya u ahaa maalintaasaa la rabay hadduu wax sheegaya maalinta inuu wax sheego ujeedka waxa waaye kiiskiina nimankii ugu soo oogay nimankan waaye ninka xukunkii dadka aan kulaan jiray ee sida waxaan ugu dhaqmi jiray iga soo saarayna nimankan waaye marka neef gowracan geeda kama laabtaan u aragnaa arrintaan ka yeeli mayno mana ogolaanayno mana ogolaan doono madaxweynahana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay kiiska ikraan dib ha loo furo maxkamadiina dib ha loo furo dad khubro ah oo aqoon xeeldhaar u leh oo nadiif oo wanaagsan oo la garan kara dadkaas inay yacni aanan raad ku lahayn dadka hadda dulmiga intay sameeyaan haddana islama gudana islama rogaaya ha loo saaraan leenahay wabillahi towfiq assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu